Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta daah furay ololaha ilaalinta deegaanka iyo cagaarinta magaalada Muqdisho. Ololahan ayaa ah mid lagu ilaalinayo bilicda magaalada Muqdisho. Waxaa ka qayb galay ololahan xubno ka socdo maamulka gobolka Banaadir, agaasimaha waaxda biyaha iyo deegaanka, cimilada gobolka Banaadir, iyo guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir. Agaasimaha waaxda biyaha iyo deegaanka, cimilada gobolka Banaadir, Hani Cali Xasan ayaa kula dardaarantay in dadka ku nool gobolka Banaadir ka qayb noqdaan ololahan.
Guddoomiyaha ku-xigeenka howlaha guud, waaxda warbaahinta, waxaa maanta daah furaynaa ololaha ilaalinta deegaanka iyo cagaarinta caasimadda. Waxaa waxaan rabnaa si wadajir ah inaan uga qayb qaadano badqabka deegaanka iyo ilaalinta deegaanka. Waxaan waxaan sameyn doonaa ololo loo quseeyo oo ilaalinta deegaanka iyo cagaarinta caasimadda. Waxaan faraynaa ganacsatada iyo isbitaalada iskuulada inay isticmaalaan caaga si loo loo ilaaliyo badqabka deegaanka.
Guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir, Cabdimaajid Daahir Aadan, ayaa sheegay in sharciga la marsiin doono ciddii ku xadgudubta nadaafadda gobolka Banaadir.
Haddaba maanta oo taariikhdu ay tahay bisha tobanaad toddobadeeda laba kun labaatan iyo shanta waxaa la farayaa dhammaan ganacsiyada dukaamada ku leh magaalada inay soo gataan caagagta qashinka hortoodana dhigtaan si loo ilaaliyo badqabka deegaanka maanta kadib lama aqbali doono dukaan aan hortiisa oolin caagta qashinka kuwa waaweyn nooca la rabana waxaa idiin soo gudbin doonaa idiin soo gaarsiin doona waaxda howshan mas-uulka ka ah ee ilaalinta deegaanka iyo isbedelada cimilada haddaba muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxaa la faraya inayna la ilaaliyaan badqabka deegaanka haddii ay jirto cid ku xadgudubto ama wasaqayso deegaanka waxaa la marin doonaa habraaca u degsan dowladda hoose xamar Ololahan ayaa ah mid ka qayb qaadan doona bilicda gobolka Banaadir.